dhinaca kalena si aan faahfaahin dheeraada uga helno qaraxa iyo khasaaraha guud ee uu dhaliyay ayaan qadka telefoonka kula xiriiray siyaasiga cabdulaahi maxamed cali sambalolshe oo ku sugan magaalada beledweyne waxaana uu iiga waramay xaaladda magaalada iyo dhibaatada ka dhalatay qaraxyadii dhacay intii uu siyaasi ahaan kala socdo
bismillahi raxmaan raxiim innaa lilahi wa innaa ilaa raajicuun waxaa qaraxyo isdaba joog ah oo ka dhacay magaalada beledweyne fiidnimadii caawa ahayd ku gooriyootay ku gooriyooday dad aad u fara badan ay ku jirtay xildhibaan aamine maxamed cabdi oo xildhibaano caan ah oo soomaali magac iyo miisaanba ku leh ah dad aad u fara badan oo magaalada muhiimka ah oo waxgaradka magaalada ku jira iyo saraakiil ayaa ku dhintay marka aniguna meesha aan jooga waxay ahayd madaxtooyada gudaheeda meel aan toban mi shan ilaa toban mitir gudah masaafo ah ayuuna qaraxu ka dhacay markiina isku dhexyaac iyo khalkhal ayaa ka dhacay xabado fara badan ayaa meesha ku dhacay dad aad u fara badan ayaa ku dhintay in u dhexaysa shan iyo toban daqiiqo ama toban daqiiq gudahoodna gaari kaleoo qarax ayaa ka dhacay dad aad u fara badan ayaa ku dhintay ilaa haddana jawigu waa qasan yahay maydadku wuxuu yahay lama yaqaano laakiin sidee la xaqiijiyey labaatan kor waa u dhaafeen dhaawacuna soddon meyo kor waa u dhaafeen markay wax dhacayeen jawiga goobta ay wax ka dhaceen siduu ahaa jawiga bacdulmaqhribay aheeday dadku waa sheekaysanayay doorashaana markaas dhammaatay mid kaletana waa loo dareeray jawigu caadi u ahaa laakiin marka qaraxaasu dhacay isla markiiba waxaa abuurmay khalkhal iyo jahwareer iyo rasaas meel walba loo ridaayey muddo ayay socotay markuu jawigu degay oo dhaawacii la isku dayay in la galo oo isbitaalka loo qaado haddana dhaawacii ayaa qarax laga hor keenay isbitaalka magaalada beledweyne nus ayuu ka dumay hoteel kaamil la yidhaahdo oo aan ka fogeyn isbitaalkana waa dumay dadaad fara badan oo ku dhinteen kadibna korontadii ayaa magaalada ka baxday ilaa haddana way ka maqan tahay magaaladu marka jawigeedu ma degana waana jahwareersan tahay ilaa haddana waxaa lala tacaalaya dhaawacyadii koronto la-aantaas iyo iyo ammaanka oo ilaa xad maxaanku dhaha la adkeeyey ayaana xoogaa arrimihii adkaynaya maxay yihiin ilaa iyo hadda ee wararka dheeraadka ah idinka soo gaaraya hay-adaha amniga iyo goobaha caafimaadka ee la xiriira khasaaraha ka dhashay ee qaraxyada khasaaro aada u fara badan yahay sida la sheegay madaxtooyada horteeda haym dada ayaa ku dhintay ilaa tobaneeyo ka badan kii labaadna maxaanku dhahaa dad aada u fara badan ayaa ku dhintay oo u dhexeeya sideed ilaa toban iyo in ka badan dadka dhintay ilaa hadda waa la xaqiijiyay labaatan way ka badan yihiin dhaawac aada u fara badan yahay isbitaalkii la geyn lahaa agtiisa bacdama oo gaarigii qaraxa oo ka dhacay nus ayaa duntay dadkii la tacaali lahaa maxaanku dhahaa inay soo gurmadaan ama ay guryooda kasoo baxaan way adkaatay sida aan isleeyahana marka xaalku weli waa adag yahay waxaan xaalka sii cakiraya korontada magaalada oo go-day ma noo sheegi kartaa qaabka qaraxyada loo fuliyey iyo nooca ay ahaayeen qaraxa qof gabadha aaminaa lagu qaarijiyey wuxuu ahaa qarax iyada loo beegsaday oo qof isqarxiyo ah oo iyadoo madaxtooyada xagteeda usoo socoto oo meesha ay kasoo madaxtooyada ka degan tahan hadda kama fogeyn kaas ayadaa lala taarget gareeyey ayadii tiam la socdana waa dhinteen iyo dadka dabcan meesha kaagdhawaa ka dambana wuxuu ahaa mid loogu talagalay in marka laysku soo xoomo ama xilliyada dhaawac la daldalaayo mid kaleto lala rabay in aagaas lala beegsada laakiin meel ka fog meeshaas ayaa lagu dhiciseeyey midna wuxuu ahaa mid sida aan oo xaqiiqdu ay tahay aamine lagu taargadgaray oo siyaasadaysnaa kan kalena kama fogeyn oo kaa unbuu barbar socday magaalada beledweyne oo hadda ay doorasho ka socoto ee bilowgii doorashada qarax dad ay ku dhinteen ayaa ka dhacay haddana qaraxyadan ayaa dhacay marka ee magaalo ay doorasho ka socoto ee dhacdooyinka noocan oo kale ah ee maxay uga dhigan yihiin waa dhibaato magaalada waa la socotaa bilaawga doorashada dad aada fara badanaa ku dhintay oo doorashada danaynayey ama doorashada u yimaaday ama ka qayb gelaayey ama erga ha ahaadaan ama qabaa'ilkii furaastila ha ahaadaan ama tartamayaashii ha noqdaano dad aada fara badan labaata bulshada ayaa ku dhintay kadibna haddii kana caawa labadaas xitaa dhacday marka hadi waa culays doorashada ay wadato iyo dabcan magaalada oo laysku dayaayo in khalkhal laga abuuro si doorashada dibadhac oo u yimaado ama marmarka qaarkood malaha sidii dadka qaarkiis ay wax u jeclaan ayayse wax u socon marka waa desperation ama ama ama ama niyadjab dadka darafyada qaarkood ka imaanaya
siyaasiyiinta adiga aad ka mid tahay ee kuraas doonka ah ee beledweyne u jooga doorashada ee maxay dareenaa oo ay idinku reebayaan qaraxyada noocan oo kale ah feejignaan dheeraan inaan la imaano annaguna hade wadankan muddaan soo joognay intii dhibaatadu ka jirtana waa dhex taagnaynay qof walbana waktigiisuu dhimanaa inaan taxadarno oon taxadar dheeraada aan muujino oo ammaankeenna aan sugno dabcan wuxuuna aniga iyo dadka madaxda ma ahane waa in ammaanka bulshada la sugo
kaasi waxa uu ahaa siyaasiga cabdulaahi maxamed cali sambololshe oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo jooga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kana mid ah dadka u tartamaya kuraasta xildhibaanada baarlamaanka ee taalla magaaladaasi